gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada maxamed axmed amiir ayaa waxa uu daafuray tartanka kubadda koleyga ee degmooyinka gobolka banaadir daafurka waxaa ka qayb galay xubno ka tirsan golaha wasiirada ee dowladda federaalk soomaaliya iyo kooxihii lagu daafurayay oo kulanka ugu horeeya dheelay gudoomiye amiir ayaa goobta daafurka hadal ka jeediyey isaga oo sheegay in ciyaaruhu ay yihiin isdhexgal bulsho sidoo kalena loo baahan yahay in dhallinyaradu ay ka shaqeeyaan nabadda iyo xoojinta isdhexgalka bulshada ciyaaruhu waa farxad isdhexgal intaa kuma ekaanaya gobolka banaadir wuxuu ballan qaadayaa inuu maalgeliyo intii suuragal ah in ciyaaruhu ay qabsamaan joogtana u qabsamaan bashiir wuxuu ballan qaaday degmada edabta iyo ciyaar wanaagga ku soo baxda inuu geedo siinayo anna waxaan ballan qaadayaa ka gobol ahaan inaan gobolka casho ugu sameeyo degmada ku guulaysata koobka saa darteed waxaan idin leeyahay ciyaarihii degmooyinka tartanka kubadda cagta tartanka kubadda koleyga ee degmooyinka gobolka banaadir waa inoo furan yahay dhanka kale gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa waxa uu dhallinyarada u sheegay in ay nabad ku ciyaaraan sidoo kalena codkooda ay ku ciilbaxaan isaga oo xusay in gobolka banaadir uu doorasho isku diyaarinayo gobolka wuxuu gelayaa xamar waxay gelaysaa codayn iyo doorasho saa darteed qof waliba waajibkaaga dastuuriga ah ee dadnimada ah ee qiimaha leh inaad codkaaga dhiibatid waa xaq aad leedahay laguguna leeyahay waxna aad ku noqon kartid sidaas darteed dhammaan waxaan idinka codsanayaa ha la qaato hana la maro shuruudaha codbixinta loogu talagalay ciyaartii waa noo furan tahay shibis iyo waaberi anigu hadda guddoomiyihii gobolkaan ahay markaa koox baan taageerayaa sida bashiir ma dhihi kare kooxda ciyaar fiicnaataan taageeraya kubadda koleyga oo ka mid a ciyaaraha ayaa xiise gaara leh sanadkan waana markii koowaad ee guddoomiye amiir uu daafuro inta uu xilka hayay tartankan kubadda koleyga degmooyinka gobolka banaadir